galab wanaagsanna dhammaantiinma meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa labaatan iyo lixda bisha maarso sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta wararka maantana waxaa ugu waaweyn julian assange oo sugaya go-aanka maxkamaddu ay ka gaarayso racfaankii uu ka qaatay in loo gudbiyo dalka maraykanka iyo in kale dowladda ayaa ku jirta dadaal deg dega oo ay ku fulinayso ama ku ansixinayso sharci socdaal iyada oo la sugayo maxkamadda sare go-aan ay ka gaari doonto oo arrimaha qaxootiga sida abidka xabsiga loogu hayo aasaasihii wikileaks julian assange ayaa ogaanaya ayaa la yiri in racfaan uu ka qaadan lahaa in maraykanka loo gudbiyo in kale uu ku guulaystay mr assange ayaa wajahaya dacwooyin dembiye loogu haysto dalka maraykanka kuwaas oo lala xiriirinayo sii dayntii wikileaks ay sii daysay dukumentiyo milatari oo sir ahaa oo maraykanku uu lahaa haddii maraykanka ninkan loo gacangeliyo waxa uu wajahayaa boqol iyo toddobaatan iyo shan sano oo xabsiya madaxa xisbiga nationalka david little browd ayaa sheegay inuu doonayo in xisbiga ay isbahaysiga yihiin ee liberaalka uu taageero sharci la mariyo baarlamaanka kaasoo ka hortegaya in dukaamada waaweyn ee wuliska iyo kooliska ay awood ballaaran keligood yeeshaan haddiise dowladdu ay taageeri weydo xubin baarlamaanka ka tirsan sharci ay doonaysa inay baarlamaanka mariso oo lagu wiiqayo awoodda labadan dukaan ee waaweyn ayaan markaasi fulayn ayaa la yiri maadaama hindisa sharciyeed hal qof uu soo jeediyey uusan baarlamaanka mari karin ama laga ansixin karin maadaama dowladdu ay aqlabiyadda halkaasi haysato xisbiga greenka iyo nationalka ayaa wadahadal arrintani uga jiray laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin sidii arrintan loo wajehi lahaa dowladda federaalka ayaa wada dadaal ay ku doonayso inay hirgeliso ama soo rogto sharci la xiriira arrimaha socdaalka iyo dadka qaxootiga iyo soo galootiga xabsiyada lagu hayo tan ayaa imanaysa iyada oo la filayo in maxkamadda sare ay go-aan ka gaarto qaxootigaasi in si abida loogu hayn karo xabsi iyo in kale laybarka ayaa wajahaya dacwad kale oo maxkamadda sare laga geeyey oo uu wato muwaadin iiraaniyaana oo magaciisa loo soo gaabiyey a s f toddobiyo toban kaasoo doonaya in la sii daayo ama xabsiga ama xirnaanta uu xiran yahay laga sii daayo guddiga qaabilsan xakamaynta qamaarka iyo kasiinooyinka ee gobolka victoria ayaa riday xukun ah in crown casino ay sii wadato inay haysato laysanka ay ku shaqaysato kadib dhowr fadeexadood oo khatar geliyey in kasiinada laga qaado laysanka ay ku shaqaysato crown ayaa hadda waxaa la siiyey laba sano oo ay dibu habeyn ku samayso nidaamka ay ku dhaqanto iyadoo guddi gaara uu dasha ka ilaalin doono arrintaasi tan ayaa imanaysa kadib markii guddi qaran oo victoria ay u saartay labadii kun iyo labaatan iyo kowdii lagu ogaaday in crown casino ay ku kacday falal sharci darro anshaxumo iyo khayaano ku salaysan qabiir qaramada midoobey ka tirsan ayaa maanta soo bandhigi doona warbixin ku doodaysa in israa'iil ay gashay falal xasuuq oo ay ka samaysay khaza loona baahan yahay in la saaro cunaqabatayn dhanka hubkaa wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqul bini-aadanka dhulka falastiiniyiinta francesca albanis ayaa sheegtay inay jiraan sababo ay aaminsan tahay in israa'iil ay fulisay ama samaysay saddex ka mida shanta fal ee lagu tilmaamo inay yihiin xasuuq dhanka cimiladana melbourne maanta qayb ahaan daruur iyo kow iyo labaatan ayay ahayd sydneyna waa cadceed iyo labaatan iyo toddoba digrii halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo lacagta maraykanka ah